wasiirada cusub ee ismaamulkan gaarisa ayaa maanta turxaan bixintooda bilaabatay xarunta baarlamaanka hoose ee ismaamulkan gaarisa ayaa imsiyada dowlad goboleedkan gaarisa su-aalo ka dhana shaqooyinkooda iyo weliba xilalka loo magacaabay wax ka weydiinayeen wasiirada maanta halkan yimid afhayeenka baarlamaanka hoose ee ismaamulkan gaarisa cabdi iidla guur oo warbaahinta istaa kula hadlay gudaha xaruntaasi ayaa ka warbixiyey turxaan bixinta wasiirada ee maanta bilaabatay waad mahadsantihiin sidii aad halkan u maateen ood su-aasha iyada noo weydiiseen maanta maxaa socda maanta waxaa socotaa in maaragtay lagu sameeyo vetting lagu sameeyo ama ama turxaan bixin lagu sameeyo wasiiraha uu soo magacaabay barasaabka his excellency governor nadiif ayaa noola keena maanta sidaad ogsoon tihiinba magacyadooda mar hore baan maarata ayaan ayaan xaysiinay oon dadweynaha u sheegnay in la keeni doono halkan soo maanta way noo yimaadeen waxaan weydiinaynaa su-aalo oo hadden oo sharciyan ah oo meesha yaallo inay u qalmaan maaragtay magacaabka loo magacaabay iyo wasiirada maarata loo magacaabay soo shaqada way socotaa maanta hadda labaan dhammaynay laba kale baa noo soo hartay maanta saddex beri bay soconaysaa maalintii afar baan ayaan ayaan ayaan la fadhiisanaynaa so hadda xaalad way fiican tahay waxaan u malaynayaa inay noqon doonaan kuwa maarata u howlgaleen ama maarata u hoggaansan shaqadooda ay ka faa'iido gaarisa county bishaar axmed daqane warbaahinta star gaarisa